بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حجرني قصة لوط عليه السلام عشر كانوا عشر قصة ضحية تمناد waxaynu ku sharaxaynaa insha allahu tabaaraka watacaala sidii loo halaagay see loo halaagay qowmu luut waataynu eh, ka soo hadalnay inuu nabiyullaahi luut calayhi salaam markii martidii u timid oo ay waxba ka maqli waayeen ka horna uu habaaray oo uu yidhi rabbi insurnii cala alqowmi almufsidiin markay malaa'igtii u timid marka oo ay marti ahaan uu soo dhoweeyey ayay iyagii yimaadeen sidii allah uu yidhi wa jaa'a qowmuhu yastabshiruun iyagoo bishaaraysanaya oo waxa weeye rag dhallinyaraha u yimid luud ee caawa faraxumeeya ayay ku faraxsan yihiin oo ku bishaaraysanaya caqli xumadoodayna ku tusaysaayo waa malaa'igtii halaagi lahayd oo iyagoo dhan dabar goyn lahayd markaasuu nabiyullaahi luud calayhi salaam hor istaagay marka culummadu kalaam badan bay leeyihiin oo waxa weeye taariikhda waxay leeyihiin gurigii buu fadhiisiiyey ee, martidii isagiina albaabkii buu taagan yahay iyagiina waxay albaabkii rabaa inay ku jebiyaan allahu aclam calaa kulli xaal dood baa dhex martay uu u caddeeyey oo yidhi ilaahay ka baqa oo martideeda ha xumaynina oo orda dumarka idii wanaagsane aada in kuntum faaciliin halkaasuu marka allah subxaana wa tacaala waa dhaartay allah waxa uu yidhi lacamruka innahum la fii sakratihim yacmahuun macnaha qoom miyirkoodii oo dhan tegey weeye qof sarqaansan camal oon waxba kala garanaynin weeye oo meel u socdayo meel kale toonna aan kala garanayn ha wa ushribuu fii quluubihim alcijla oo kale waa qalbigoodii iyo maskaxdoodiiba waxay ku qafilan tahay faaxishadaa inay sameeyaan wax kala geli mayaan laa yacrifu macruufan walaa yunkuru munkara ilaa maa ushriba min hawaahwe hawadooda unbay ku socdaan dooddii markay dheeraatay marka oo nabiyullaahi luud si walba ula hadlay malaa'igtii baa markaas la hadashay nabiyullaahi luud calayhi salaam qaaluu yaa luudu innaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayk luudow waxaan nahay annagu malaa'ig ilaahay kuu soo diray kuwaanna annaga wax ayna soo adigana dhib kuma gaarsiinayaan annagana dhibna ma gaarsiin karaan waana la halaagayaa haa halaag baa ku dhacayee waxa weeye maaragtay waxbaha ka welwelin wey oo welwelka iska daa adigana iyo ehelkaagana waa layda badbaadin is iyagana waa la halaagayaa wey oo halaaggii ayaa ku dhaboobay haa waataynu aayadaha ku soo marnay innaa muhliku ahla haadihi alqarya ina ahlaha kaanuu faasiquun haa marka waan halaagaynaa iyagana waa la dabar goynayaa waxa weeye waxaa lagu soo dejinayaa namunzulu ala hadihi alqaryati rijza min asamaai ciqaab ayaa samada uga imaanaysa marka hawelwelin weeye oo waxa weye kuwan waa la halaagaya maxaa sameeyaa markaa fa asri biahlika biqidcin min alleyli kaxee baa la yidhi ahalkaaga inta ku rumaysay aayadaha kalaa caddeeyey fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin famaa wajadnaa fiihaa gayra beytin min almuslimiin allah waxa uu yidhi waanu ka saarnay intii mu'miniinta ahayd mana aanu helin hal guri baanu helay wax muslimiinaba halkaa culummadu marka waxay yidhaahdeen mu'miniinta hore waxa weeye waa lamiyulaahi luud iyo labadiisii gabdhood muslimnimadana waxaa laga wadaa reerkiisoo dhan waayo islaamtiisii ayaa waxay daahirsanaysay islaam uurkana gaalnimay ku qarsanaysay oo munaafiqnimay kula dhaqantay oo gaaladay la socoto la caqiida ahayd marka daahirka isagu wuxuu u haystay inay muslimo tahay laakiin ilaahay baa og qalbigeeda oo maay ahayn muslimad markaasaa laga reebo istithnaa la geliyey ila imra'atak ila imra'atak kaanat min alqaabiriin marka inahu musiibaha maa asaabahum ina mawcidahum asubxa alaysa asubxu biqariib baa li waxaa la halaagayaa baa la yidhi qoladan islaantaadana waa lala halaagayaa waxaana la halaagayaa subaxda waagu markuu baryo waa hamayn fiidkii baa la ishaystaayo la ishortaagan yahay marka iyagana waa la halaagayaa subaxda waagu markuu baryee aduu guuree baa layihi marka oo ka dhaqaaji meesha aayadda kale oo fii suurati qamar allah waxa uu tilmaamay in kuwii meeshaa yimid oo dhibaatada samaynayey oo luud wax ka maqli waayey iyagii ciqaab deg degaa barti ugu timid oo allah waxa uu yidhi walaqad andarahum badshatanaa fatamaarow binnudur walaqad raawaduuhu can dayfihi fadamasnaa acyunahum faduuquu cadaabii wa nudur allah waxa uu yidhi fadamasnaa acyunahum macnaa markay martidii dooneen inay waxa weye faraxumeeyaan oo nebigii dhibeen ayaa ilaahay indhihii ka qaaday fadamasnaa acyunahum damsigu waxa weeye in ishii dem ay tiraahdo waxba arki waayo qofkii nuurkii laga qaado hadday doonaan indhihii ha kala horaadeen laakiin indhihii waxba arki mayaan waayo awalba nuurkan wax lagu arka ilaahay baa dadka siiyey ilaahay baa marka ka tirtiray oo indhala-aan bay noqdeen marka aqwaal bay sheegaan ahlu taariikhu haddee deliil bay u baahan tahay jibriil baa garabkiisa ku dhuftay iyo ayuu qasas alambiyaa ku soo arooriyaa ibnu kathiir waalcilmu cinda allah calaa kulli xaal allah waxau yidhi fadamasnaa acyunahum intaa unbaa loo haya dhamsiguna waa indhala-aanti weeye indhihii in la tirtiro layrka markii la demiyo kale markaasaa lagu yidhi faduuquu cadaabi wa nudur dhedhamiya cadaabkayga iyo wixii laydinkaga digayey halkaa markay marka arrintii gaartay iska daba wareegeen oo ay indhala-aan yihiin oo hameenkii o dhan aysaa isaga daba kalaabanayeen ayuu nabiyullaahi luud calayhi salaam la baxay waxa weeye ahalkiisii la amray inuu ka kaxeeyo oo ka aroorta hore meeshii hameennimo ka guureeyey markuu u kala baxay markaa malaa'igtii iyo iyaga ayuu markaas ka baxay waddankii oo dhan oo hameennimo guureeyey markuu dhulkoodii ka dhammaaday baa layidhi waagiina baryey waagiina baryey allah waxau yidhi fa akhadathum sayxatu mushriqiin ay qoraxdu markay soo baxaysa waagu baryey ayaa ciqaabtii ku bilaabatay ciqaabtii baa ku bilaabatay kayfiyadee marka loo cadaabay oo loo ciqaabay fii suurati huud baa ilaahay inoogu sheegay falamaa jaaa amrunaa markii arrinkayagii yimid ay amarkii ilaahay alqadaa waalqadar markay ku timid oo ilaahay doonay in kuwan la dabagediyo la dabargooyo allah waxau yidhi jacalnaa caaliyahaa saafilaha wa amdarnaa calayhim xijaaratan min sijiilin manduud musawamatan cinda rabbika wajeda marka allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi jacalnaa caaliyaha intii sare baana waxaanu ka yeelnay saafilahaa inta hoose macnaa waxay leeyiin marka culummadu kor baa loo qaaday iyagii oo dhan dhulka inta lala gooyey dhulkii ay ku fadhiyeen iyagii macal guryahoodii macal wax alle waxay haysteen oo hantiya ayaa kor samada loo qaaday ibnu kathiir waxa uu leeyahay waxaa la yidhi jibriil baa inta kor u qaaday markii daruuraha uu la simay ayuu soo debagediyey markaasay soo daateen dhulkii marka awal ay ku dul soconayeen baa ka sarmaray geb oo iyagii oo dhan wax la afgembiyey bay noqdeen intaa marka loogama harin intaasaa ku filaan lahayd oo ku baabi'i lahaayeen oo dhulkii bay galeen sida qabri camal laakiin allah waxa uu yidhi intaa lagagama harine waxa weeye wa amdarnaa calayhim xijaaratan min sijiili manduud waxaanu dusha kaga soo roobaynay amdara markii la yidhaahdo rubaaciga laga dhigo waa ciqaab wey madar ayaa raxmada laakiin markii amdara la yidhaahdo waa la kaawiye weeye oo dhagax cadaaba ayaa roob looga dhigay oo dusha ka soo da-ay wuu ku soo da-ay wuu baabi'iyey markaa dhagxantaasoo xijaarata min sijiil sijiilka waxay yidhahdeen culummadu waa kelima asalkeeda farisiya ahayd baa la carabowday carabi noqotay waa dhoobada la karkarya bay yidhaahdeen oo dhagax laga dhigo camal taas oo kale laakiin waa cadaab min allaahi ka yimid oo ilaahay xaggi lagaga soo rogay waa manduudin ay mutataabica israacraacsan sida dhibcaha roobku isku soo raacayaan ayay isku soo raacraacaysaa wa musawamatan cinda rabbika waxa weye laga soo calaamadiyey allah xaggii laga soo calaamadiyey oo waxay leeyihiin culummadu dhagax walba ciddii uu cadaabi lahaa magaceedaa ku qoran waa la calaamadiyey markaasaa lagu soo rogay wa idan dadkaasaasaa loo halaagay iyagii oo dhan waa la debagediyey haddana culummadu waxay leeyihiin baxru mayit baa la yidhaahdaayo intii ay deganaayeen oo dhan qaar culamadu waxay ilaa toddoba degmay ahaayeen qaar afar bay tilmaameen saduum iyo camuuriya ugu weynaa bay yidhaahdeen intiiba dhulkaa lala jaro saasaa loo debagediyey bad bay noqotay marka baxru mayit baa la yidhaahdaa waa bad soo uraysa xayawaankeedu xataa waxay cunaan ma leh waa bad baad bad khariban waa ilaa iyo hadda aan lagu intifaacin oo uraysa oo waxa weeye aad iyo aad u dhibaato badan oo dhulkaa hadda urdun boqortooyada urdun ayay ka tirsanta baxru meyit baa layaha ama buxayratu luudna qaaruba ku magacaaba ahlu taariikh calaa kulli xaal saasaa loo dabagediyey wax ka baxay haba yaraatee ma jiraan wa qofna kama harin iyagii dhan saasaa loo baabi'iyey idan maxay tahay marka cibrada ku jirta oo saa loogu ciqaabay culimmadu waxay leeyihiin maadaama ay fitradii iyagu debagediyeen fitradii allah subxaana wa tacaala ugu talagalay bilow aadniga ama waxa weeye maaragtay wax alla waxaynu aragno oo xayawaana noolo ah lab iyo dhadig baa ilaahay isugu talagalay markaas iyagu inta bedeleen bay yidhaahdeen labkii ayaa labka u tegay oo nin nin inuu wax ka doono wa idan marka maadaama ay bedeleen fitradii ilaahay iyo xukumkii ilaahay ayaa iyagiina waxaa lagu ciqaabay in la debagediyo halkaas ayay cadaabka ku jiraan waxa weye waatuu allah yiri fi suurati qamar walaqad sabaxahum bukratan cadaabun mustaqir cadaab joogto ah oo aan kala go'aynin oo abada ayaa ku dhacay faduuquu cadaabi wa nudur marka cadaabka waxay yidhahdeen maalintaa lagu bilaabay ayay weligood ku jirayaan cadaabulbarsakh haddana cadaabkii jahannamo ayay gelayaan iyagoo dhan sidaas ayaa marka lagu ciqaabay oo abaalkoodii noqday walciyaadu billaah idan marka waa taxdiir baliiqa oo innaga la inoo digayo oo lagu leeyahay ha isku samaynin waxa dadka ay sameeyeen qofkii sameeya wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid allah subxaana wa tacaala qofkii waxaasoo kala sameeya waxa weye inuu ciqaabo ma dheera markaa aad iyo aad in la ysaga ilaaliyo weeye oo laga digtoonaado oo dariiqa ilaahay la maro waayo adduunkan waxa la joogayaa wax yar weeye waa la dhimanayaa adoo markaa waxa weye ilaahay raalli kaaya inaad dhimatid baa wanaagsan oo dariiqiisii haya laakiin haddaa hawadaadiiyo shaydaan raacdid waa khatar weeye shaydaan wuxuu kuugu yeerayaa waa naar ee wax kala ma aha marka insha allah qodobkaana halkaas ayaynu kaga gudbaynaa walxamdu lilah rabbilcaalamiin